Dunida waxaa sideeda Maarso ee sanad kasta laga xusaa maalinta haweenka dunida. Dumarka Soomaaliyeed oo halbowle u ah horumarka Soomaaliya ayaa meelaha ay kaalinta weyn ku leeyihiin waxaa ka mid ah adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga kuwaas oo laf dhabar u ah nolosha qoysas badan. Haddaba wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa doorka haweenka ee dhinaca waxbarashada iyo adeegyada bulshada.
Khafrad Maxamed Cidaabe waxay cashar siinaysaa mid ka mid ah ardayda dhigata fasalka iskuulka ay macalinka ka tahay ee ah xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waa shaqo maalin walba ay soo xaabiso waxaana ay ku faraxsan tahay in ay dhiso mustaqbalka da'yar fara badan oo dhammaantood hablo ah oo halkan wax ka barta. Shaqada macalinimadu ma aha mid fudud, hase ahaatee Khafre Cidaabe waxay dul u muujinaysaa si da'yartan ay u noqon lahaayeen kuwo mustaqbalkooda ku guulaysta.
markii gabdho wax la baraana waa dareemi karta waa hanaanka bulshada oo haddaan maanta bulsho wax la barin bulshada dhan dumarka aan wax la barin horumarka bulshada waa yaraanee waxaa la yidhi hadba wadanka inta la eegaya waxbarashadiisa ayuu horumarka isula ekaadaa oo dumarku haddii wax la baro horumarka dumarka waayo
gabdhaha oo si lamida wiilasha aan fursad loo siin jirin xagga waxbarashada ayay khasra u aragtaa in hadda laga soo gudbay wacyi ahaanna bulshadu ay fahmeen qiimaha ay ku fadhiso gabadh waxbaratay arrintaas ayay ku tilmaantay mid ka mida caqabadihii jiray balse aan hadda iyada u muuqan marka loo fiiriyo xilliyadii hore xilligan alxamdulilah waa laga soo kabsanaya xilli waxaana soo martay maanta waalidiintaynaba dhanka ragga ay leeyihiin waxbarasho gabdheed jikaa u dambaysa dabcan jikaa u dambaysa haddana maanta waa ka soo kabsanay oo markii la yidhi inta dumar wax la baro ayaa horumarka loo egya soomaalida waxay tiraa soomaalida waxay tiraa inta dumar cilmigooda loo egyahay ayaa horumarka bulshada la egta marka caqabada jira waxay tahay dumarka qaar oo maanta heli kara waxbarashada oo dhanka gabdhihii oo kale gabadha waxaa laga yaabaa inay hor dugsi sare soo dhamayso markay jaamacaddii mad in ay weli hesho ama jaamacaddii qaali qaali ay tahay adiga daruuf dhaqaale ay diido jaamacaddii ay waalidiinta qaar dhahaan bisra ma soo dhamaystay waa kugu soo dadaalay haddii aad jaamacaddii aan kaa bixi karin ka guursa marka qar way dhahdaan laakiin hadda alxamdulilah si hore waa ka rumahay xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa hadda xanaano iyo waxbarasho ku haysta in ka badan kun iyo laba boqol oo gabdho ah maamulka iyo macalimiinta gacanta ku hayana dhammaantood waa hablo aqoon-yahanka xaruntan maamulo ayaa qaba in waalidka ku nool magaalada muqdisho ay jihdi xoogan ku bixinayaan sidii loo heli lahaa dumar aqoon-yahana dhaqanka oo weli aan isagana wada suulin oo gabar waxba iima sheegayso wiilkaa iga mudan haddii macnaha wiilkii gabadha isla soo istaagaan in marka haragsha madax loo dhigaynin oo laleeyahay walba dayar tahay inkastoo hadda soo kabashada u badan fursadaha ay helaan waxaa aad usii balaarinaayo in fursadda waxbarashada freega ah markii la helay ee dugsidii dowladda la furo public schools gabadhii markaas fursaday ku hesho weli awal la dhahay ani wiilii gabar raac kamid ii kariya wiilka ay darna gabadha alaabtaaba dhaqo ida u baahane gurigaa u baahane wiilka loo diray ayadan fursad kale u ahayd marka alxamdulilah marka caqabadaha waa mid ay qaar ayaga sabab yihiin gabdhaha laftirkooda iyo waalidiinta oo naftirkooda aan wax soo baranin oo gabadhii aan dhigi karin hore u soco waxbaro odhaysaa weynaatay maalinkeesid guursatiisa labaatan sana gaartay waa duqowday marka gabdhaha dhiirigelin badan ay u baahan yihiin bulshada wacyigelin ay u baahan tahay marka laga yimaado doorka dumarka soomaaliyeed ay ku leeyihiin waxbarashada waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaataan caafimaadka iyagoo ka shaqeeya cisbitaalada dalka adeeg iyo talooyin caafimaadna siiya bukaanada u baahan daryeelka
waxaan ka howlgalaa alcaasimo hosbitaal qaybta dumarka haddii aan ka hadlo bulshada qaybta caafimaadka aan ugu leenahay dumarka aniga ahaan waxaan ahay daktarka dumarka waxaa kaloo jirto gabdhaha umulisooyinka waxaa kaloo jirto baaritaanada loo sameeyo hooyooyinka waxaana u sameeyo gabdhaha waxaa kaloo jirto neefsinka neefsinkana sidoo kale ayagana waa gabdho hooyada mar walbo ee u baahata in wax lala hadlo oo advice la siiyo numbaryadan waxay u imaadaa dumar sida advice uu u siiyo waxaa jirta waxyaabaha hadallo oosan u sheegi karin ragga ay u sheegato dumarka naagsinta haddii aan ka hadalno maamada markay u imaado waa qofka u shaqaynayso daawooyinka siinayso haddii aan u hadalno gabdhaha oo laabka waa gabdhaha dhiigga ka qaado baaritaanada u sameeya oo wax walba u baahan yihiin u sameeya midwaa guriga haddaan dhahno hooyada dhalaanka markay noo imaado waxaan u sameynaa midwaa gurigaan u sameynaa waan ka dhalinaa hooyada bulshada ka guuna kaleenahay lafdhabarka bulshada caafimaadka waa dumarka soomaaliya dumarka kaalin weyn ayay ku leeyihiin horumarka bulshada iyo wax soo saarka nolosha qoysaskooda intii lagu guda jiray marxaladihii colaadihii sokeeyana waxay hablo badan sabab u noqdeen inay samaka baxaan qoysas badan arrintaas ayay dadka qaar waxay u arkaan inay daboolka ka qaaday kartida ay hablahu u leeyihiin inay u adkaystaan shaqooyinka adag iyo in bulshadu ay ku hogaamiyaan wadiiqooyin guula horseeday cabdilcasiis barrow v o a muqdisho